subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax gudoomiyaha golaha shacabka oo muddo kordhin u sameeyey guddiga gaarka ah ee kasoo talabixinta iyo kaabisa dastuura ku-meel gaarka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha dalkeeni teliya wafdu uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale oo gaaray deegaano ka tirsan gobolkaasi ciidamada kumaandooska danab oo sheegay inay al-shabaab kala wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka galgudug wafdi horhordhac u ahaa shirka madasha wadatashiga qaran oo gaaray magaalada baydhaba iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo xubeen ka noqday ururka xogayaasha guud ee baarlamaanka adduunka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka maarso sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa guddi gaara ah oo kasoo tala bixinaya soo jeedinta iyo sidoo kale wax kabedelka iyo kaabista dastuurka ku-meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu u sameeyey muddo kordhin guddigana ay horay u magacaabay amase u magacaabay waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaana muddo kordhinta uu kasoo tala bixinayo uu usoo gudbin doonaa golaha shacabka waraqada kasoo baxday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxaana lagu magacaabay guddigan oo ka kooban toban xubnooda waxaana guddoomiye looga dhigay xildhibaane mahdi maxamed guleeda iyadoo sidoo kalena ay la shaqeyn doonaan sagaal xubnood oo ka tirsan isla baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah waxay uga bilaabatay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritereya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee asmara si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweyne siyaas afawarki iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dalka eritereya inta uu jooga madaxweynuhu halkaasi waxawaa intii halkaasi uu joogay madaxweynuhu waxaa labada madaxweyne ay yeesheen kulan amase kulamo gaar ah kuwaasi oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal iyo sidoo kale guud ahaanba arrimaha gobolka booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud eritereya ayaa qeyb ka ah siyaasadda cusub ee soomaaliya ee ku dhisan xiriirka ay la leedahay dowladda federaalk soomaaliya wadamada caalamka siyaasadda gobolka ee soomaaliya ee ayaa waxaa haatan ay tahay mid aada u wanaagsan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu socdaal ku bixinayo wadamada dariska iyo sidoo kale wadamada caalamka dhanka kalena guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe waa shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay gaareen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo kamid yihiin sabiid iyo caanoole wariyaheena gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow ayaa kasoo warramay shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo uu qayb ka ahaa taliyaha booliiska koonfur galbeed ayaa maanta gaaray deegaanada sabiid iyo caanoole ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga guddoomiyaha u socday kormeerka xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka ayaa waxaa deegaanka ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar ee sane guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiishii kale ee la soctay ayaa ugu horreynba kormeer ku maray dhammaan qaybaha kala duwan ee deegaanka iyo xarumihii ku burburay dagaaladii halkan ka dhacay ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay wafdigan deegaanka ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka deegaanada sabiid iyo caanoole maxamed abuukar gudoomiye booqashadaadii waa ujeedaa xaaladda maadaama sida ay tahay warbixinadan hore noogu haysay xaruntan hadda waa ujeedaa waxaan hadda xataa waxaan bixinaa dadka deegaanka meesha keliya biyaha ay aroortaan waa halkaan maanta aad taagan tahay oo deegaanka biyahaan loo sii ceelasha biyihii oo ku yar biilaan ka jirto xagga wax soo saarkii oo xaaladda maalmahan dambe oo aad iyo aad u daciifayso xaaladaha amniyo ayadana waxyaabo badan ay soo mareen ma lahan goob caafimaad ma lahan goob waxbarasho ma lahan police station sidaan ebelbo garabna aan kaaga baranay ilaahay ka sokow waxaan kaa rajaynaynaa in garab naga siisid in xaaladahaas maanta oo naga saacidido sidaan aga baxi lahayn sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliiska koonfur galbeed soomaaliya gaashaanla sare cabdi ibraahim jaamow cabdidheere iyo taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar gaashaanle dhexe nuur farey iyaguna waxay faahfaahin ka bixiyeen xaaladda amni ee deegaanka iyagoona taliyaha booliiska koonfur galbeed uu sheegay in deegaanka la keeni doono ciidamo booliis ah oo kaabaya kuwa daraabiishta koonfur galbeed gudoomiya kusoo dhawow meeshaan waxaa ka jirto biyola'aana ka jirto xaalad caafimaadaha ka jirto gargaad raashin la'aanay dadkan qabaan waxa ugu muhiimsanna waxaawaa maadaama webiga uu guran yahay caafimaad iyo biyola'aan bini'aadamku wuxuu macnaha fadhiisan karaa ama u hadli karaa markii caafimaad uu helo biyo la caban oo helo waxa ugu muhiimsanoo waxaan ku yidhi haddana maanta mar intaan soo socona dhowr mar aan biyo cabno biyahaas haddaanan heli lahayn aan naftu qabsanayna sooma gaari lahayn halkaan marka gudoomi waa mahadsan tahay waa dareemaa waxaad meeshaan u timaaday oo weliba dee waqti deg deg aad noogu soo gaarto waxaa waaye deegaankan baahida ka jirto inaad qaybeyn ku samayso waanan rajaynaa waqti dhow inay taakulayntaada ay soo gaari doonto oo hay-adaha shaqada kuleh iyo maamulkaaga iyo madax iyo koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba inaad intaad u qayliso ciidan iyo maamul baahida meeshan ka jirta oo aad u gudbi doonto aad iyo aad u mahadsantahay guddoomiya kusoo dhowo deegaankaaga mar labaad halkan maanta waxaan u imaanay maxad celin iyo bogaadin iyo dhiirigelin ciidanka iyo maamulka ayaan halkan idinku imaanay waan la soconaa ayaan dhoweed kooxaha khawaarijta ah inay halkaan isku soo dayeen ay qaraxyo ku soo weerareen ujeedkooda ma ay ahayn inay qaraxyadaas keliya ay halkaan ku ridaan isaga laabtaan ma ahayn waa loo diidey waxaan u mahad celinaa geesiyada u diiday ciidankeena xoogga dalka iyo daraawiishta booliiska halkaan fadhigooda uu yahay iyagoo isku duuban ayaan u mahad celinaynaa halkaan ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in deegaankan sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu hergelin doonaan xarumihii ku burburay dagaaladii halkan ka dhacay isagoona si guud uga mahad celiyey ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaankan waxaan rabaa si gaara shacabka ku nool deegaankan sabiid iyo caa noole ee degmada afgooye iyo maamulkiisa iyo ciidankiisaba inaan ugu hambaliyeeyo iskuduubnida iyo dadaalkii ay ku bixiyeen khawaariijtan hadafkoodii inaysan ka gaarin deegaankan wax kastoo ay sameeyeenba in maanta deegaanku waa xasiloon yahay ciidankii ay gacanta ku hayaan shacabkii ay ku nool yihiin maamulkii uu dhex joogo waxii dhibaataha gaarayna waxaan ballan qaadaynaa in dib loo dhisi doono isbitaaladii ay qaraxyada ku dumiyeen sidaad dareemaysid al-shabaab markaad fiiriso dalkan dhibaatooyinka ay ku hayaan qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah diltoogushi ugu xukumay haddii ay qarax kuugu dili waayaan waxay rabaan inaad u dhimatid caafimaad daro haddii caafimaad daro aad u dhiman weysana waxay rabaan inaad u dhimatid gaajo taasaana daliil u ah in shaqadii ugu horeysay ee dagaalkii ay ku soo qaadeen sabiidi caanoole inay ku bartilmaameedsadeen xaruntii isbitaalka oo dadka si bilaash ah loogu daaweynayey ee dowladda ay dhistay taasaa daliil u ah waxaa kaloo daliil u ah tacabkii beeraha dadkii inay u soo diideen ay dhaheen beerihii geedaha lagama jari karo ma la abuuri karo ma la falan karo haddii intaas ay dadkii ku qasbeen haddana iyagoo jidkii maray inay ka badbaadi laayihiin oo qaraxyo iyo musiibo ay maalin walba la daba taagan yihiin waxaan rabnaa in baaq aan u diro si guud ah ummadda gobolkan shabeellaha hoose ku nool badbaadidiinna jiritaankiinna dalkiinna dadkiinna deegaankiinna wuxuu ku jiraa ciidankan xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka iyo idinka inaad gacmahas qabsataan si khawaariijtan aan isaga dulqaadno dalkeennana aga dhigno dal nabadeed oo adduunka la tartama ubadkiisana mustaqbal fiican fiigsanaya haddii alla idmo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanada sabiid iyo caanole
waa u mahadsan yahay wariyeena ibraahim maxamed mayow oo inooga soo warramay gobolka shabeellaha hoose markaan haddii aynu eegno wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo halkaasi uu ka furmayo shirka madasha golaha wadatashiga qaran agaasimaha ayaa u mahad celiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxda kale iyo dowladda iyo bulshada koonfur galbeed sida ay n ugu diyaargaroobeen soo dhoweynta guddigaasi iyo weliba wafdigaasi hordhaca ah shirka golaha wadatashiga qaran oo ay kasoo qeybgeli doonaan madaxweyneyaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedeed dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maalmaha soo socda waxa uu ka furmi doonaa magaalada baydhabo halkaasi oo lagaga arinsanayo arrimaha wadahadalada iyo sidoo kale heshiisyada golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka federaaleynta iyo hay-adaha dowladda waxaana shirkani la filayaa in si gaar ah loogu faaqido arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo weliba dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya markaana haddii aynu eegno baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu xubin ka noqday ururka xogayaasha ee guud ee baarlamaanka adduunka iyadoo xubno ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ay ka qeybgaleen shirka ururkawaa ururka xogayaasha guud ee baarlamaanka adduunka xogayaha guuda aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdinaasir ibraahim guuleed ayaa ka qeyb galay kulanka guud ee xogayaasha baarlamaanka adduunka oo ka dhacay magaalada manama ee dalka baxreyn xogayaha oo horey u gudbiyey codsiga ka mid noqoshada ururka ayaa kadib fadhigii ay yeesheen guddiga fulinta xogayaasha baarlamaanka adduunka lagu go-aamiyey in soomaaliya in baarlamaanka soomaaliya kusoo biiro ururka xogayaasha baarlamaanka adduunka waxaana codsi la geliyey kadib lagu ansixiyey kamid noqoshada xubinnimadooda soomaaliya soomaaliya ayaa in muddo dheer raadinaysay inay ka mid noqoto ururka xogayaasha guud ee baarlamaanka adduunka guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararka igu segaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internet ku leenahay
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel